wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa tababar u qabatay shaqaalaha dowladda hoose ee degmada kismaayo taasi oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka degmada qaar ka mid a howlwadeenada wasaaradda iyo mas-uuliyiin kaleeto tababarkan ayaa ahaa mid ku saabsanaa aqoon isweydaarsi kor loogu qaadayay xirfadaha shaqaalaha dowladda hoose ee degmada kismaayo gaar ahaan waaxda maaliyadda ee dowladda hoose ee degmada kismaayo iyadoona loogu dan leeyahay sidii loo hormarin lahaa adeegyada bulshada ee dowladda hoose u hayso bulshada magaalada kismaayo agaasimaha waaxda maaliyadda ee maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo cabdulaahi maxamed cabdi oo daafuray tababarkan ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha uu ku saabsan yahay tababarkani iyo sidoo kale waxa uu ka tiri doono shaqada waaxda maaliyadda dowladda hoose ee degmada kismaayo
waxaa muhiim ah maanta oo aad aan u faraxsana inaan kasoo wada qayb galno tababar ku saabsanaa waaxyaha dowladda hoose khaasatan waaxda maamulka iyo maaladda iyo habka canshuuraha oo aan is leeyahay dee waa meesha ugu muhiimsan ee asaaska dowladnimada ah idinkana waxaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala casharadii laidin baray in aad xifdisaan qaadataan siida gudbisaan waa dareemi karnaa shaqaalaha dowladda hoose intaan meesha fadhida ma aha dad baa fiilka ugu jiro shaqaynayo casharada maanta halkan aad ka qaadateen in ayaga dib ugu laabataan ood u muraajiciysaan waxaa waaye waa qofka wuxuu barto inuu bulshada uga faa'idaya aad u muhiimsan wasaaraddana aad baa u mahadsan tahay waa dadaalka ee bixinaysa iyo juhdiga specially markii la dhaho quality content macnaha capacity building ee u sameynaysa shaqaalaha dowladda hoose muddooyinka ugu dambeeyey khaasatan siduu agaasime cabdiwaaxid u imaaday waxbadan baa isbedelay insha allahu tacala intaan inka badan waan idinka rajaynayna soo dhowaada tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doono howlaha hortawinta leh ee waaxda maaliyadda dowladda hoose degmada kismaayo taasi oo u adeegto bulshada degmada kismaayo